nabaday dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamij gaara oo aan ku eegayno hambalyada iyo salaamaha ay dadweynuhu iskugu gudbinayaan munaasibadda ciidulfidrida awgeed dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa si farxad ku dheehan tahay iskugu hambalyaynaya kullu caam wa antu bilkhayr sidoo kalena waxay hambalyo u dirayaan dhammaanba ummadda muslimiinta meel kasta oo ay dunida ka joogaan oo kuwan qaar ka mid ah oo aan dareenkooda wax ka weydiiyey raxiim magacaygu cabdicasiis maxamed ibraahin waxaan halka salaamaya marka hore labadayda waalid walaaladay dooyinkay awaryarahay adeeraday ilmaabtiyaday dhammaan waxaan ku salaamaya salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay ilaahay ciidan ciiddeeda ha nagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo waxaa kaloo waxaan ka salaamaya asxaabtayda qaaligaa oo ugu horreeyey maxamuud asad cabdi mustafa maxamed maxamuud faysal cabdi samriye iyo anigoon dee halkan ku soo koobi karayn iyo intii kale magacayga iyo muuqaygaba garanaysa waxa kaloon si aada si qaaliya u salaamaya inan igu qaaliya oo annaa kan magacayga ka sheegayn oon leeyahay ilaahay ciidan ciiddeeda nagu gaashiyo bashbashiyo barwaaqo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciidulfidri waa ciidul ciidulfidri ama bacd asalaamu calaykum taqaballah wa minaa minkum saalixul acmaal waxaan salaamaya dhammaan bulshooyinta islaamka meel walba ay ku sugan tahay caalamka caalamulislaam fi ljamiici almuslimiin waxaan leeyahay taqaba allahu minaa minkum saalixul acmaal bishii barakaysneed ee ilaahayna waafajiyey soddonkii maalmood ixtikaafkii salaadihii axkaamtii wixii oo dhanba allah inaga aqbalo sidoo kale waxaan salaamaya bulshada reer somalilan gaar ahaan bulshooyinta hargeysa ku dhaqan anigoo ku nool xaafadda shacabka hargeysa sidoo kale waxaan aad iyo aad ugu farxsanay maalin weyntan maalmaha maalmaha muslimka ka mid ah maalinta farxadda ah qiimaha iyo qaayaha badan leh yani yani ah yoom loo asteeyey muslimiinta meel walay ku sugan yihiin oo yoom ilaahay ka dhex doortaya sidaa darteed waxaan salaamaya khiyaarta dhallinyarta asxaabta waxgaradka dhallinyarta waxbarashada waxaasoo dhan waan salaamaya ayuub xasan maxamed waxaan ka salaamaya ummadda muslimiinta xaafadeeda abtiyaasha iyo habaryayaasha iyo macalimiinta madarsadayada ciid wanaagsan hooyaday ayaa yiidi
alaikum amiin xasan maxamed waxaan baryo diraya xaafadeeda habaryarahan abtiyaday ayadii iyo hooyadii iyo macalimiinteeda cid wanaagsan sanadkan sanadkiisa bashbashyo barwaaqo lagu gaarsiiyo
anaa magaceygu yahay hanan xasan maxamed waxaan xagan ka salaamay muslimiinta meel walba ay joogaan iyo hooyada iyo abtayaashay waxaan leenahay ciid wanaagsan iyo macalimeesha iyo saaxiibaday saaxiibaday waan salaamaya waxaan leenahay ciid wanaagsan
marka xigta walaalada iyo asxaabta ceel kasta ee dambaysa meelo kana baryo ka daray xalalay ku lacam waa tubqeen
anuu magacaagu yahay khaali cabdishalaan caydiid waxaan halkan hambalyay dhiyo bogaad uga dirayaa dhammaan muslimiinta ku nool magaalada caasimadda hargeysa iyo adduunka warxiyiisaba waxaan kaloo halkan ka salaamaya hooyaday macaan xalimad nuur cali iyo aabbahay cabdishalaan caydiid iyo dhammaan asxaabtayda intii magacaygii muuqaygaba taqaana waxaan leeyay kula caamaanta bakheer asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkan waxaan anigoo magacaygu yahay maxamed maxamuud jirta halkan waxaan hambalyo bogaada uga dirayaa hooyadii iyo aabbahay iyo dhammaan bulshaweynta somalilan iyo inta magacaygii muuqay garanaysiya asxaabtayda maxaan raxiim anigoo maxamuud asad cabdiya oo ku magacdhir mastar daacad waxaan salaamayaa dhammaan akhyaartayda sharafta mudan leh meel kastay joogaanba waxaan leeyahay ciid mubaarak dhammaanteen ilaahay bashbash iyo barwaaqo ha nagu gaarsiiyo ciidan ciideeda kaleba dhammaan asxaabteeda qaaliga meel kastoo joogaana waxaan u dirayaa salaan qaaliya hadiyad kuwa ila jooga kuwa maqan meel kastoo joogaanba hambaliya salaan wacan yaan dirayaa waynaka bay bay guud ahaan barnaamijkii intaas ayaa ku soo gabagabeynayaa tan iyo intaan mid lamida ku kulmi doono waa cabdiqaadir habane iyo dhammaan howlwadeennada shabakadda wararka ee wajaarana yuusuf idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo